Xanuunada faafa ayaa saameyn laxaad leh ku yeesha bulshada Soomaaliyeed maadaama cudurrada qaar ay yihiin kuwo si dhakhso leh lagu kala qaadi karo. Ciise Cumar, oo ka mid ah bulshada magaalada Jowhar, ayaa ka hadlay sida ay u arkaan dhibaatada ka dhalan karta cudurrada faafa.
Ee cudurrada waxay ku faafaan qaabab kala duwan ay dadka iyo xooluhuba isugu gudbiyaan. Ee waxaa ka mid ah qaar ku faafa hawada, qaar ku faafa nadaafad darrada, iyo qaar ku faafa galmada oo loo yaqaano STD. Waana muhiim bulshada in ay ka warqabto cudurradan. Ee cudurradan waxaa looga hortagi karaa in bulshada ay ka warqabto cudurka, ee in lagu dadaalo nadaafadda deegaanka, ee bulshada in lagu wacyigeliyo sida wasaaradda caafimaadka inay ku wacyigeliso bulshada, ee in la helo nadaafadda ee deegaanka, nadaafad deegaanka in laga sameeyo, ee in la helo meel lagu qubo ee wasakhda ee sida xafaayadaha si looga hortago cudurrada faafa, ee laguna helo deegaan iyo bulsho caafimaad qabta.
Dhinaca kale, Dr. Maxamed Cabdulaahi, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Jowhar, ayaa wax ka weydiinay sida looga hortagi karo cudurrada faafa iyo waxyaabaha sababa.
waa si fiican cudurrada faafa waa inta ugu badan oo dadka ay ay soo hoos gala ayna u bukaan ee ee, waa waxaana aad ugu fiican in lagu dadaalo inta badan hygiene-ka ama nadaafadda sida isheeg ee, xaafadaha ama isheeg waddooyinka waaweyn ama guryaha oo kale si looga soo bilaabo inta badan waxa waxaa muhiima in laga wacyigeliyo ama laga- lagu dadaalo xagga nadaafadda waa si fiican cudurrada hadda inta badan bulshada dhexdooda markii la yidhaahdo ugu daran waxaa kami waa badan yihiin laakiin inta yar haddaa soo qaadan waxaa kamid ah sida t b do kale cudurrada t b do kale bulshaday ku faaftaa weliba eh, sida meelaha isheeg oo overcrowding-ka sida suuqyadoo kale eh, dugsiyada isheeg oo meelaha la isugu imaanayo eh, dugsiyada qur-aanka oo kale ilmaha hoos iska galayaan Eh, meel walba oo public public isheeg eh, dadka isugu imaanayaan public ah way ku faaftaa wayna aadayna u daran tahay cudur waxa waaye bacteria halis ah u wata oo aad u daran waaye daawadiisana waqti dheer soconaysa waa fiicanta waxaas waxaa looga hortagi karaa ama wax looga qaban karaa mar walbaba hygiene-ka in la saxa meesha inta badan cudurka waxaa lagu kala qaadaa wax la yidhahdo inhali inhalation-ka ama neefsashada labada qof haddii isku dhow yihiin oo qofkaa neefsanaayo bacteria badanaa kasoo baxayso dawadaas oo soo raacayso si qofkii kalena u gudbayso Waxaa jira cudurro badan oo isku gudbiyaan bulshada balse aysan ku baraarugsanayn kuwaasoo inta badan looga wacyigeliyo.